bismi illahi raxmaan raxiim cabdi xakiim waad mahadsan tahay marka hore waa salaamayaa maamulka iyo shaqaalaha idaacadda daljir ee puntland marka labaad waxaan leeyahay dhammaan shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyed meelay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iclaankaanu caawa bixinaynaa waxa weeye sidaad la wada socotaan qof yar iyo qof weyn abaar xunbaa soomaaliya oo dhan ka jirta oo ilaahay uun inaga saari karo taasna kolley waa midaynu gacmehena inagu ku kasbannay laakiin arrimaha loo baahan yahay inaynu sameynaa waxaa ka mid a inaynu ilaahay barino oo si wada jira u barino innagoo qalbi cad wadanna oo isu wada qalbisan isu uurufeeyow sidaa awgeed waxaanu ogeysiinaynaa meel ay joogaanba shaqaalaha puntland berrito in ay magaalooyinka waaweyn roob doon loo bixi doono sidaa awgeed inaanay shaqa jirin maadaama inagoonay wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha cid kale wasaaradda shaqaalaha dowladda fasixi kartaana aanay jirin wasiirka cadaaladda hadduu ogeysiiska warbixiyay wuu ku mahadsan yahay oo wuxuu usoo galay wasiirka arrimaha diinta garsoorka iyo arrimaha diinta kusoo galay laakiin shaqaalaha fasaxooda puntland madaxda naga sarreysa marka laga yimaado ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka laga yimaado waxaa fasaxooda iskale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha marka anigoo afkoodii ku hadlaya berrito shaqaalaha puntland waa fasax waxaanuna codsanaynaa in la yimaado sideedda subaxnimo lagu soo diyaargaroobo magaalada garowe barxaddii lagu tukan jiray cid waliba halkay ku tukan jirtay ha aado barxadda garowe waa la isugu imanayaa iyadoo qalbi cad lala hor imanaya ilaahay gacmaha loo horsanayo waxaanu ka codsanaynaa oo ku celcelinaynaa ganacsatada magaalada oo la sheegay in badan oo hore oo barxadda loo baxay dukaamadooda iyo makhaayadooda inay u furaayeen war roob waad u baahantiin waynu wada baahannahaye cid lagu jira ilaah baa oge war soo wada baxa aynu meesha isugu nimaadno ilaahay gacmaha u taaganno inagoo qalbigeennu cad yahay intaasaan codsanaynaa intaasaan ogeysiinaynaa idaacadda maamulkeeda iyo shaqaalaheedan aad iyo aad baan ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wamahadsantiin